caabuqa halistiisu badan tahay dunidana saamaynta ba-an ku yeeshay ee ay waddamadii ugu hormarsanaa caalamka ka qaylo dhaaminayaan ayay halis ugu jirtaa somalilan inay u noqoto halka ugu badan ee uu ku fido guud ahaan qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya kumanaan shacab ah ayaa looga cabsi qabaa inay u halaagsamaan gudaha somalilan covid nteen haddii aysan bedelin xukuumadda muuse biixi siyaasadeeda aan dhaafsiisnayn ictiraaf raadinta iyo xifaaltanka ay kula jirto dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka cararayso in ay hoos tagto awaamiirteedan ay u hogaansanto boqolaal gaadiidka xamuulka iyo kuwa raaxada ah ayaa maalin kasta si joogtaa u soo gala deegaanada somalilan kuwaasi oo badankood ay ka yimaadaan etoobiya oo ah dal cadaawad iyo nacayb soo jireena u haya soomaaliya ayna macquul tahay in iyaka uu ka faa'iidaysanaya xaaladda hadda taagan ay si kas ah u soo gudbiyaan dad qaba caabuqa korona iyo waxyaabo kale oo caabuqaani xambaarsan siyaasiyiin waxgarad culummo iyo cuqaal ayaa ka qaylo dhaaminaya arrintan talase faraha ayay ka baxday xilligan etoobiya airelan ayaa la ogaaday in dad qabaa caabuqa karoona ayna ka keentay gudaha etoobiya ay ka dejisay hargeysa safar ay u galeen jabuuti kadibna laga helay covid nteen somalilan loolanka ay kula jirto soomaaliya qalabka lagu baaro karoona oo aana haysan iyo taxadar la-aanteeda caabuqa waa sababta khuburada dhinaca caafimaadka ah ay ugu qiyaasayaan in ay noqon doonto hoyga koronafirus wax walba oo markii hore shaki ahaa wax badan oo eedeymo ay iska fogeysay xukuumadda muuse biixi iyo wax badan oo kiisas dad la ildaran gudaha somalilan ayna ka soo muuqdeen calaamadaha cudurkan la qariyey shalay ayay somalilan ku dhawaaqday in laba qof laga helay cudurka koronafirus waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka covid nteen oo midkood uu ku sugan yahay magaalada berbera oo dhalash ahaana uu yahay chineise kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada burco oo ah qof somalilandera oo haysta dhalasho dalka ingiriiska labadan xaaladood ama labada bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay lix iyo labaatankii bisha kadib waxaanu sameynay maalintii jimcihii oo bishu ahayd toddobiyo labaatan waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka berbere iyo burco in lagu sameeyo shaybaan labadaa qof si loo hubiyo inay xanuunka qabanayan kale shaybaarkaasi waxaa samaysay wasaaradda caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxay noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uuna jiro
qayladhaanta ayaa sii badatay cabsida shacabka ayaa cirka isku sii shareertay weliise waddooyinka soo gala somalilan waa kuwa furan goor kastana safarada etoobiya oo uu cudurkani horay uga jiray ayaa si toosa u imaan kara gudaha somalilan waa khatar loo bareeray oo ictiraaf caalamka looga raadinayo waase saansaan aan wanaagsanayn oo kumanaan shacab ah ay u halaagsami karaan taxadar la-aanta somalilan ay xilligani muujinayso xildhibaanada golaha deegaanka degmooyinka somalilan waxa ay bilaabeen in ay ku qaylo dhaamiyaan madaxda somalilan khatarta ka imaanaysa etoobiya ayayna ka digayaan iyo sidoo kale waxyaabaha taxadar la-aanta ay xilligan ay muujinayaan xukuumadda uu hogaamiye muuse biixi cabdi
wata koowaad qaadku madaxweyne yahaafo waxaanu soo jeedinayaa in qaadka saddexdaa wi looga joojiyey dalka qaadkaasi waafta ka weynama jirto sidiibuu u socdaa weliba wuu soo kordhay waxaad moodaa inuu soo kordhay oo intii hore la keeni jiro ka soo batay markii wadamada jaarkeeda laga joojiyey qaadka waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa in qaadkaa saddexdaa wigi la joojiyo waxaan kala soo jeedaynaa in diyaarada la joojiyo xusaal xidho dalkeennu ma qaadi karo aafadan xanuunka marka maadaama dad daciifo awoon diina aan hayn oo dalalkii adduunkee xoogga weynaa uu saameeyey inagoo maanta dal ictiraafsiya ahayn oo aanaysan qalabkii inaynu runtii dhageersano madaxweyne maaha markaa madaxweyne naga jooji diyaaradahan madaxda somalilan weli kama aysan jawaabin baaqyadan loo soo jeedinayo iyo sababta ah ay ugu bareerayaan in cudurka uu ku sii fudo gudaha somalilan qaramada midoobay waxay ka digtay in kala fogaanshaha siyaasadeeda lagu lifaaqo ka hortaga caabuqa koronafirus oo in ka badan afartan kun oo ruux ay ugu geeriyoodeen caalamka laga soo bilaabo bishii abril dabayaaqadii sanadii tagtay ee labada kun sagaaliyo tobankii oo caabuqani uu ka dilaacay magaalada wuhan ee dalka china khatar qaadashadeeda loo bareeray waxay leedahay qaracan aysan jirin cid lagu eedo waana tan maanta ka taagan somalilan haddii aysan bedelin falsafadeeda siyaasadeed ee aqoonsi helidda iyo in dhacdo ka dhacda ay dunida kala gaarto ay indhaheedu yihiin